faysal dhaar xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantastic radio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal radio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton rediyo cadaado magaalada galkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta rediyo cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdulahi cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxye cabdirasaaq soofe rediyo cadaado magaalada baardheer ee gobolka gedo
yuusuf abubakar naam raadiyo cadaado jawaar
bismillaahi raxmaan raxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal halkani waa raadiyo cadaado waxaad kusoo dhawaataan warka habeen ee caaway qodobada aad ku maqli doontaan habeennimadana waxaa ugu waaweyn
faahfaahino dheeraada oo ka soo baxaya qofkii ugu horreeyay ee caabuqa covid nteen ugu dhinta gudaha dalka soomaaliya
ciidamada dowladda oo howlgal isbaaraqaadis ah ka sameeyey inta u dhaxaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn
rag lagu eedeeyay qalqalgelin amni oo muqdisho lagu soo bandhigay
booliiska jubbaland oo bilaabay dhaqangelinta amaro ka soo baxay guddiga ka hortaga cudurka covid sagaal iyo toban ee dunida kusii baahaya
wasaaradda waxbarashada soomaaliya oo go-aano cusub ka soo saartay xilliga la furayo goobaha waxbarashada dalka
gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya oo ku amray ciidamada in ay joojiyaan dadka hurinaya colaadda degmada wallaweyn
qodobadaas aad maqasheen waxaa ayeen kuwooda ugu doorka roon warka habeen ee raadiyo cadaado goordha u diyaargarooba faahfaahintiisa
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa habeennimo arbaca khamiis ayaa soo gelayso taariikhdu ay ku aastaysan tahay sideedda bisha afraad ee abriil sannada labada kun iyo labaatanka warka caaw waxaa halkan si wada jiran kala socodsiinayaan anigoo ah faa'ise xasan shariif iyo weliba haashim cumar xasan haatanna waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faahfaahsan aynu ku bilownay faahfaahino dheeraada ayaa ka soo baxaya qofkii ugu horreeyay ee caabuqa covid nteen ugu dhintay magaalada muqdisho faa-ise xasan shariif ayaa faahfaahinaysaa xubno ka mid ah wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka soomaaliya ayaa si rasmi ah oo xaqiijisay qofkii ugu horreeyey oo cudurka koronafirus ugu geeriyooda gudaha dalkeena soomaaliya ruuxa geeriyooda ayaa ka mid ahaa sideed ruux oo horey wasaaradda caafimaadka soomaaliya ay u shaacisay in laga helay cudurka koronafirus da-da ruuxa geeriyooda ayaa lagu sheegay lixdan jir warow rag iyo dumar waxa uu yahay aan la shaacin ehelka ruuxa u geeriyooda cudurka covid sagaal iyo toban ayaa sidoo kale xaqiijiyey in maalmihii lasoo dhaafay uu isbitaal ku yaala muqdisho ku jiray ka hor inta aan loo wareejin isbitaalka martiinle oo loogu talagalay dadka qaba cudurka covid sagaal iyo toban waa qofkii ugu horreeyey cudurka koronafirus ee dunida walaaca ka muujiyay ugu geeriyooda dalkeena hooyo ee soomaaliya ciidamada dowladda ayaa howlgal isbaaraqaadis ah ka sameeyey inta u dhaxaysa degmooyinka afgooye iyo wallaweyn sida uu qodobkaani ku faahfaahinayo haashim cumar xasan kadib howlgal qorsheysan oo ay ciidamada kumaandooska xoogga dalka danab ka sameeyeen wadada isku xirta degmooyinka afgooye iyo walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose ayay ku guuleysteen inay qaadaan afar isbaar oo maleeshiyaad dhigteen wadadaasi taliyaha guutada toddobaad ee xoogga dalka danab gaashaanla dhexe cumar cabdiraxmaan abuukar ayaa sheegay inay fuliyeen amarka xeerlaaliyaha maxkamadda ciidamada kaas oo ahaa la dagaalanka isbaarooyinka sharci darada ah ee gaadiidka dadweynaha looga qaado lacagaha baadda ah waxaan howlgal midaysan ka sameynay sidii loo qaadi lahaa isboorooyinka oo dhibaatada culus ku hayo degmada wallaweyn amarka xeeraliyaha iyo maxkamadda laga bilaabo maanta kadib wax maleeshiyaad oo ku dhexaysa kara wax huba ma jiraan degmada wallaweyn waxaa la farayaa amarkaas inuu fuliyo taliyaha ururka konton iyo afaraad ee guutada toddobaad sidaa darteed waxaan codsanaynaa dadka shacabka inayna kala shaqeeyaan si amni buuxa loo helo degmadan problemkeeda iyo waxooda waa soo laalaabteen dad badan oo shacaba waxba galabsanaa naftooda ku waayey aad iyo aad aga xunnaa inta ku dhimata allah u naxariisto intii dhaawacana ilaahay caafiyo waxaan rajeyn doonaa insha allahu tacaala intii waxaas geysateenna sharciga in la waafaji doono iyadoo xeraalaalihii noola joogo taliya ururkan aan ka rabno inuu shaqadaas qabto qof allaale qofkii degmadan dhibaato ku haayo in la dhaafsiyaan rajeynayna insha allahu tacaala taliyaha ayaa waxa uu intaasi ku daray in haatan ay ku guuleysteen qaadidda isbaarooyinka sharci darada ah isaga oo digniin u dira maleeshiyaadka isbaarooyinka dhigtaa rag lagu eedeeyay qalqalgelin amni ayaa muqdisho lagu soo bandhigay mar kale faa'iise xasan shariif ayaa faahfaahinaysaa maamulka degmada wadajir iyo taliska booliiska degmadaasi ayaa waxay sameeyeen howlgallo lagu soo qabanayo kooxa la sheegay in ay qalqal amni ku hayeen degmadaasi maamulka degmada ugu horeeya gudoomiyaha degmada iyo taliyaha saldhigga ayaa maanta toddoba dhallinyaro ah oo ku hubaysan mindiyo iyo baangado ku wareejiyay xeerlaaliyaha qaranka gudoomiyaha degmada wadajir maxamed cabdiraxmaan cali ayaa sheegay in raggaanay ku hubaysan yihiin mindiyo iyo baangado ayna degmada ku hayeen qalqal amni islamarkaana lasoo sidoo kale gudoomiyaha ayaa fariin u diray dhallinyarada ku hubaysan mindiyaha iyo baangadaha amniga rabshada ku haysa in la marsiin doono sharciga booliska jubbaland ayaa bilaabay dhaqangelinta amar ka soo baxay guddiga kahortaga cudurka covid nneteen ciidamada booliiska dowlad goboleedka jubbaland ayaa bilaabay in ay fuliyaan amarka ka soo baxay guddiga kahortaga cudurka coronavirus kaas oo ahaa in la joojiyo goobaha ay bulshadu isugu timaado ciidamada oo watay gaadiidka nuuca dagaalka ah ciidamada oo watay gaadiidka nuucyadiisa kala duwan ayaa tegay xeebta magaalada kismaayo oo dad badan ay yimaadaan iyo goobaha maqaaxiyaha iyo goobaha kale oo ay dadku isugu yimaadaan iyagoona ku amrayay inay dadku aadaan guryahooda taliyaha qeybta booliiska gobolka jubbada hoose maxamed cabdinaasir guuleed xasan ayaa u sheegay qaar ka mid ah shacabkii ciidamada la kulmeen in qof walba looga baahan yahay in uu hoygiisa ku nagaado sidoo kale waxa uu dadka wadigay in ay tagaan goobaha la isugu yimaado isagoo sheegay in cid allaale iyo ciddii fulin weysa amarka ka soo baxay guddiga kahortaga cudurka coronavirus laga qaadi doono tallaabo sharciga waafaqsan wasaaradda waxbarashada soomaaliya ayaa go-aano cusub ka soo saartay xilliga la furayo goobaha waxbarashada dalka wasaaradda waxbarashada xukuumadda federaalka ah ee soomaaliya ayaa waxa ay soo saartay go-aano ku saabsan dhinaca waxbarashada loogana hortagayo caabuqa covid nneteen war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasiirka waxbarashada soomaaliya xildhibaan cabdulaahi goodax barre ayaa lagu shaaciyey qodobo ay ka mid yihiin in la joojiyo bixinta cashirada dugsiyada sare ee sanad dugsiyeedka laadakunsaaayotobankalabadakuniyolabaatanka sidoo kale wasaaradda ayaa waxa ay sheegtay in ardayda lagu qiimeyn doono halkii ay cashirada u marayeen xilligii lagu dhawaaqay xiritaanka iskuulada oo ay ku beegneed sagaal iyo tobanka maaj sannada labaatan labaatan wasaaradda waxbarashada iyo ay si gaara ula hadlaysaa saakay waalidiinta macalimiinta maamulada dugsiyada iyo dhammaan ardayda soomaaliyeed meel kastay joogaan sida a ka warqabtaan ujeedada iskuulaadku xirraayeen waxay ahayd in cudurka faafkiisa inta uusan soo gaarinba laga tawaashaysto ogaanta dadkuna aada loogu dadaalo taas ayaa waxaa keentay bishii hadda lasoo dhaafay sagaal iyo tobankeeda laga soo bilaabay in iskuulaadkii ay xirraayeen waxaad la socotaan in aan ku jirno waktigii mulada dugsiyada iyo dalladaha dhammaan ee u caddahay waa habboon tahay sidoo kale mar haddaan la ogeyn inta ay qaadanayso in muxuu ahaa cudurkan la dagaalankiisu ee adduunka ku qaadanaysa mar haddaan la mxuu ahaa tixgelinayso wadatashi ballaaranna la samaysay dalladaha iyo maamul goboleedyada waxa ay soo jeedinaysaa marka hore in sanad dugsiyeedkii labada kun iyo sagaal iyo tobanka labada kun iyo labaatanka lasoo afjaro iyadoo sanadka dambene loo diyaar garoobo sanad dugsiyeedkii sanadkan sagaal iyo tobanka labaatanka uu halkaa ku dhammaado
ugu dambeyn waxay sidoo kale sheegtay inay dib kasoo sheegi doonto xilliga la gelayo imtixaanka mahadsanid haashim gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya ayaa ku amray ciidamada in ay joojiyaan dadka hurinaya colaada degmada wallaweyn sida uu qodobkaani ku faahfaahinayo sharmaake maxamed maxamuud degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose waxaa ku sugan saraakiisha maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya iyagoo halkaa u tegay wax ka qabashada dilalka aanooyinka qabiilla xiriira ee ka dhacay degmadaasi magaalada waxaa ka dhacay kulamo dhex maray odayaasha dhaqanka degmada wallaweyn iyo saraakiisha maxkamadda ciidamada iyadoo saraakiisha maxkamadda ciidamada ay sheegeen tallaabo laga qaadayo dadka ka dambeeya dhibaatada ka dhacday degmadaasi gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida xasan cali nuur shoote ayaa sheegeen ciidamada iyo saraakiisha ciidamada danab ay amar u qabaan inay nolol ama geeri ku keenaan dadka ka dambeeyey dhibaatada iyo dilalka ka dhacay degmada wallaweyn waxa uu hadalkiisa intaa ku darin haddii dadka ka dambeeyey dhibaatadaasi la keeno iyagoo meyda ay caddayn doonaan in dhiiggiisu bannaanaa islamarkaana uu waday dhibaatada dadka soomaaliyeed iyo hantidooda ugu dambeyn waxa uu sheegay inaan looga hari doonin ciddii dadka dhibaataysa dhammaan ciidanka danabna ay waajib ku tahay inay tallaabo ka qaadaan maanta aan annaga u imaana wixii ka dambeeya ciidamada iyo saraakiisha danab waxay amar u qabaan oo amar maxkamadeed u haystaan qofkii muwaadin soomaaliyeed naftiisa iyo hantidiisa dhibaateeya wixii maanta ka dambeeya inay asaga iyo cidda difaacaysa nolol iyo geeri toona ku keenaan waxaan ballan qaadaynaa xitaa haddaa geeri ku keentaan inaan ku dul akhrino inuu dhiiggiisa hadur ahay oo asaga dhibaatada waday inaan ku dul akhrino taas inaad gaarsiisaan dadka ha la gaarsiiyo in aan ciddi ciddi dhibaataysa looga haraynin saraakiishuna waxay ku amran yihiin ay amar u haystaan in ay soo qabtaan cid walba oo muwaadin naftiisa iyo hantidiisa dhibaataysa degmada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose ayaa waxaa ka dhacay dilal la xiriira aanooyin qabiil iyadoo ay dhaceen dhacdooyin argagax leh oo ay ka mid ahaayeen in qof la gowraco ama qof in la dilo kadibna meydkiisa la gubo guud ahaan waxaa intaas inooga eeg warkii habeen ee raadiyo cadaada oo si wadajir ah ay intayn kala socodsiinayeen anigoo ah haashim cumar xasan iyo faa'ise xasan shariif waa bahdi raadiyo cadaada oo in leh sidaa iyo ammaano alla